bismi illaahi raxmaan iraxiim qodobada wararkayda cadda jowhar waxaa idin hayo waxaa ugu dooran madaxweyne xasan sheekh oo la kulmay siyaasiyiinta madasha mucaaradka ciidamada xoogga dalka oo la wareegay degmada masaajid caligoye dowladda federaalka soomaaliya oo dalka dib ugu soo celisay muwaadiniin soomaaliyeed banaanbax xoogan oo maanta ka dhacay magaalada nairobi xiliga israa'iil oo qabtay in askar looga laayay marinka
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegeystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu door karoonaa haatanna isagiioo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta madaxtooyada qaranka ku qaabilay mas-uuliin isugu jirta madaxweyneyaal hore ra-iisul wasaareyaal hore guddoomiyihi hore baarlamaanka iyo xubno kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka xasan sheekh oo ay weheliyaan guddiga dowladda u xilsaartay wadahadallada ayaa kulan wadatasha ah waxay la qaateen madasha samatabbixinta soomaalida uu hogaaminayey guddoomiyaha madashaasi mudane shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee dalka soomaaliya kulankan ayaa waxaa ka warbixiyey afhayeenka madaxtooyada soomaaliya bismi illaahi araxmaan araxiim madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ay weheliyaan guddida dowladda oo u xil saartay wadahadallada ayaa kulan wada tashi la yeeshay madasha samatabixinta soomaaliyeed oo uu hogaaminayo guddoomiyaha madasha madaxweynihii hore mudane shariif sheekh axmed shirka oo ku furmay jawi wanaagsan iyo isxog waraysi ayaa dood dheer iyo falanqayn kadib waxaa la isku raacay in laga wada hadlo afar qodob oo muhiim u ah dowlad dhiska soomaaliya kuwaasoo kale ah adkaynta midnimada dalka hanaanka dib u eegista dastuurka amniga iyo ciribtirka argagixisada hanaanka doorashooyin toos ah oo heshiis lagu wada yahay haddaba wadahadal dheer kadib waxaa la isla gartay maadaama ay bilaabanayso maalmihii xorriyaddu in shirku dib u furmo saddexda bisha toddobaad ee labada kun iyo shan iyo labaatanka si loo ambaqaado wadahadallada ciidamada dowladda ayaa la wareegay maanta degmada masaajid cali guduud iyo deegaano kale weriye bashiir cali daahir ayaa warkan faahfaahinaya ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa si buuxda ula wareegay deegaanka geelgub iyo masaajid caliguduud oo ka tirsan gobolkan shabeellaha dhexe howlgab saaka aroortii ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay qaadeen ayaa dagaal al-shabaab kula galeen deegaano hoostaga degmada masaajid caliguduud ugu dambeynna ay u suurta gashay inay la wareegaan gacankuhaynta degmada masaajid caliguduud iyo deegaanka geelgub ee al-shabaab ay ku sugnaayeen khasaaro ayaa lagu soo waramayaa inuu ka dhashay dagaalka kooban ee dhexmaray ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo dhinaca iyo dagaalamayaasha al-shabaaba afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga shee abuukar oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay u suurta gashay inay la wareegaan degmada masaajid caliguduud iyo deegaanka geelgub haatanna ciidamada ay wadaan miina baaris howlgal barakaysan oo lagu magacaaba duufaanta aamusan ayaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed geystayaasha qaranka iyo kuwa deegaanka ay si wada jira u qaadeen waxayna gacantu ku digeen deegaanada kale ah geelgub iyo degmada masaajid cali guduud dagaala ka dhacay waana gacan kuhaynta magaaladana waxaa gacanta ku dhigeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed halkaasna waxaa ka socda miina baarista iyo amniga shacabka la xaqiijiyo howlgalka maalmahan ayuu socday laakiin howlgalkii ugu ballaarnaay oo lagu qaaday oo duufaanta aamusan lagu magacaabo ayaa saakay waa beriga ayaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ku kallaxeen magaalooyinkaas iskooranaad kooban kadibna waxay gacanta ku dhigeen magaalooyinkaas khasaaruhu dib aan kasoo sheegaynaa cadowgii dhaawacyo badan iyo dhimasho badan a gaartay geedkii ay ku dhumaalaysanaayeen ayaa loogu daatay waxaan u mahad celinaynaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa deegaanku isgarabsanayo oo gudanaya waajibaadkooda qaranka kuna adeegayo shacabka soomaaliyada kunool deegaanadaas howlgalkan waxaa lagu magacaabaa duufaanta aamusan waa howlgal qorshaysan oo istaraatiijiyadiisa leh ujeedku wuxuu leeyahay in cadowga laga sifeeyo goobaha farkutiriska ah ay ku dhumaalaysanayaan si nabad loogu soo dabaalo shacabka soomaaliyeed qorshe wasdaba yaallaa dhawaana ilaa idinkiis meel ee cadowga ay ku dhumaalaysanayaan dalkan gudiis lagu arki maayo howlgalkan waa socdaa waxaana rajeynaynaa dhawaan inaad maqashaan waracaad ku faraxdaan degaha shacabka soomaaliyed roon in la maqlaan rajeynaynaa meel kastay ku dhumaalaysanayaan taakiinlan balaa ka dhiga cadowga hawaris waa laga saaraya idinkiis saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ee ku sugan degmada masaajid caliguduud ayaa sheegay inay sii socon doonaan howlgalladan ka dhanka al-shabaab ee looga saarayo deegaanada bariga gobolka shabeellaha dhexe ee kol hore ay soo galeen dowladda federaalk soomaaliya ayaa dalka dib ugu soo celisay maanta muwaadiniin soomaaliyeed oo oo ku xirnaa xabsiyada waddanka liibiya weriye maxamed nuur ayaa muqdisho warkan ka soo diray diyaaradda sidee dhallinyarada la soo celiyay oo soo caga dhigatay garoonka diyaaradaha muqdisho ayaa waxaa halkaa ku soo dhoweeyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda federaalk soomaaliya safaaradda soomaaliya ee libiya iyo xafiiska ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ugu qaabilsan soo galootiga soo celinta muhaajiriinta iyo caruurta iyo mas-uuliyiin kale dhallinyaradan ayaa ka soo baxsata magafaha waxaana ay tagaan xarunta safaaradda soomaaliya ee magaalada tripoli halkaa oo looga soo fududeeyo tasiilaadka dalka soo noqoshada dhallinyaradan ayaa qaarkood waxa ay la hadleen warbaahinta iyagoo ka sheekeeyey mushkiladihii soo wajahay xilligii waddada tahriibka ay ku jireen iyagoo u mahad celiyey hay-adihii gacan weyn ka geystay soo celintooda waxaa waaye muddo aad u badan baan xabsiyada ku jirnay kuwa kaloona kuwa kalena waa xiran yihiin ma garat marka waxaan rabaa inaan mid dhaho dhallinyarada kale iga dambaysay hadda ku fikiraysa inay baxaan iyagana ay liibiya aadaan waxaan idin leeyahay horta way dhammaatay wax liibiya bad laga gala ma garat ninkii dhimashiiya xabsi iyo rafaad raba umaha baxo oo meesha ha aado ninkii kalena dalkiisa ku qarko annaga kolley waa soo aragnay kuleylka iyo dhibaatada waxa ay tahay waan soo aragnay kolley hadda maanta haddaan ka sheekayno waxyaabaha qaarkood oo nagu dhacay maba aaminaysaanba hal sheeko ka mida haddaan idiin soo qabtaa wiin waxaan xasuusanaa mid horteen intuu saa u dhacanno oo qolka ku xidhan aan ilbaabka qaraacnaa ku dhahna askari nin baa zaa'id u sakaraadaya markaasuu dhahay markay nafta ka baxda ilbaabkaguu soo qaraac markaas aadan ka furiya markay nafta ka baxdayna aan u qaraacan oo dhaana meedku waa noo yaallaa kaale naga saarona laga saaray oo ku dhowaad lix sac meedka noo horyaali mararka qaar toddoba toddoba maalin buu ku horyaali meedka kollayda qof aanan soo arkin ma aaminayo laakiin qofkii raba inuu soo aaminana ha aado qofkii laakiin mustaqbal iyo rajo iskale oo naftiisa mustaqbal iyo rajo kale oo dhallinyarada dalka ah waxaan leeyahay ha ku fikirin inaad dalkaaga ka baxdo oo liibiya aado waayo qof walaalkii hataa dhibaatada aan soo maraan inaad marto ma rabo dhallinyaro kale waxaa jirta iyagana hadda xabsiyada aan uga soo baxnay dhallinyaradaana safaaraddeena aad bay u dadaalaysaa safaaradaha aad ugu horumarsanay ku jirtaa hadda dad waxaa jira hadda dariskeenna oo safaarada aan ku lehno meesha aan iskula xirnaynoo inay laiska fasaxmaan meesha igo ku dhammaanay aan safaarad ku lahayn alxamdulilah horta dhallinyarada soomaaliyeed aad iyo aad waa u nasiib badan yihin waayo dowladdeenna xilli walba aad bay noo garab taaganta oo way noo dadaashaa markii la fiiriyo dhabka la arko marka alxamdulilah kuwaa naga dambeeyana inay u dadaashaan rajaynayna iyagana ay ka soo baxaan ragga aad u liitaan ka soo tagnay iyagana inaan soo kala tagna wallahi kumaanan qanacsanayn oo xitaa haddii aan soo raacilayn maanta farxaddeena aad bay ugu sii daraleed farxaddeena zaa'id bay laba jibaar bay ahaan lahayd marka raggaasna insha allah waxaan rajaynaha inay sida ugu dhaqsiyaha badan safaaraddeenna ay noo keento aad iyo aad baynu u mahadsan tahay dowladdeenna madaxweynaha u sarreeya safiirkeenna kulli aad iyo aad iyo aad baad u mahadsan tihiin annagana aad baan u faraxsannahay inaan dalkeenna ku soo laabano dhallinyaradana waxaan leeyahay dalkiina ha ka bixina haddaadan doonin dhimasho safar baxay oo magofo aaday oonan dhimasho ka jirin malaha maalinka markay ugu yaraato xerada magofaha ay maanta way fiican tahay ladha waa maalinkay lix qof toddoba qof ku dhimato waa marka kalena waa maray shan iyo toban lix iyo toban ku dhinteen war waxbaa islugoonina familadiinana waxba kuma ogin idinkoo waxba familadiina ku ogeyna islugoonina adeer iyo abti iyo cid cid wax cidsiinay tamalaana nin walba waxaan leeyahay dalkaa ku qanac wax idinka maqan malaha kolley ninkii inay wax ka maqan yihin umaleeyana kolley wuu arki doonaa hortiisu ka heli doonaa insha allah waa salaamantiin aad iyo aad baad umahadsantihiin mubashir cabdikhaliif oo ka socday xafiiska ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ugu qaybsan soo galootiga soo celinta muhaajiriinta iyo xuquuqda carruurta ayaa ka warbixiyey dadaalka dowladda federaalk soomaaliya ee ku aadan badbaadinta dhallinyarada soomaaliyeed waxaan ahay khabiirka siyaasadda socdaalka xafiiska ergeyga gaarka ah soo galootiga iyo xuquuqda carruurta ee ambasador maryan yaasiin saakii waxaa geerida diyaaradaha aadan cadda ka soo degay lix iyo labaatan qof waxaan sugaynay soddon iyo laba qof aan sugaynay waxaa soo degay lix iyo labaatan qof lix way baaqdeen laba waa dumar afar iyo labaatanna waa rag waaye dhalinyaro ah dadkaas muddo badan bay ku rafaasanaayeen magaalada waddanka libiya meelo badan baa mataqaanaa xabsiyaal ay ku jireen waddankan dhibaato fara badan oo tahriibi soo maray dadkan dhabaad rafaada habeenay maalinba waxaa dhacday in ay markay halkan ka tagaan ay ku rafaadaan tahriib ahaanna meesha ugu rafaadaan libiya ay ku rafaadaan oo meeshaas laga soo arooriya la soo celiya tahriibka weli waddankan si xoog leba u socdaa waxaan laamaha ammaanka iyo immigrationka iyo dadka ay qusaysaan ka codsanayna horta bal wixii la hor istaagi kara in la hor istaago dadkina wixii la soo celin kara dowladda way dadaashi ammaan waxaan kow awalan u celinayaa ammaan madaxweynaha ummadda soomaaliyeed الهويني حسن دكتور حسن شيخ محمود iyo xafiis wasaaraha muddada iyo ergeyga gaarka xafiiska madaxweynaha xafiiskaana muddo fara badan ka shaqeynaya juhdi badan la geliyay in dhallinyaradan dib loogu soo celiyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah mudane isaaq maxamuud mursal oo ka hadlay soo dhoweynta ayaa sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay qorsheynayso maalmaha soo socda inay tiro badan oo ka mid ah muhaajiriinta soomaaliyeed oo ku dhibaataysan dalalka dibadaha dib loogu soo celiyo magaalooyinka muqdisho iyo hargeysa taasi oo qayb ka ah tallaabooyinka ay dowladdu ku doonayso yareynta tahriibka sharci darrada ah oo ay dad badan oo soomaaliyeed ku geeriyoodeen biyaha waddamada libiya iyo algeria dibadbaxayaal carisan ayaa weeraray saldhig ku yaal magaalada nairobi ee waddanka kenya weliya maslaxa abuukar ayaa warkan nairobi ka soo diray dhawaqa baabuurta booliiska rabshadaha ka hortaga uuro ama qiiq ka dhashay sunta dadka ka ilmaysiisa oo ay isticmaalayaan ciidamada amniga taayaro iyo qashin ay gubayaan dadweyne caraysan ayaa hareeyey maanta magaalooyin waaweyn oo waddankani kenya ku yaalla oo ay ugu horayso nairobi oo mudaaharaadyo rabshado wata oo dowladda looga soo hor jeedo ay ka socdaan nairobi kumanaan shacab xanaaqsan ayaa weeraray oo isku dayey inay xoog ku galaan burburin iyo boobna isugu daraan saldhig booliis oo dhowaan uu ku geeriyooday macallin caan ka ahaa baraha bulshada oo lagu magacaabayey albert ojwang kaa oo dibadbaxan sababtiisa uu qayb ka yahay inay kenyaanka bannaanka u soo baxaan bartamaha nairobi ee caanka ku ah ganacsiga iyo dalxiiska bannaanbaxyaal ayaa isku dayaya inay burburin u geystaan xarumo ganacsi iyo kuwo dowladdu ay leedahay mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxii hore ee cadaaladda kenya david maraga ayaa isu soo baxyadan rabshadaha wata ee dowladda looga soo hor jeedo ka qayb qaadanaya waxaana la arkayey isaga oo naftiisa kala baxsanaya sunta dadka ka ilmaysiisa oo ciidamadu ay ku weerareen xilligan mudaaharaadyada rabshadaha wata waxa ay ka socdaan nairobi mombasa nakuru kitangela eldoret kisumu iyo magaalooyin kale ilaayo hadda khasaare nafeed waxaa la xaqiijiyey in hal qof oo dhaawac culus xagga madaxa ka qaba in la gaarsiiyey cisbitaalka kenyaata ee nairobi ciidamada ammaankana lagu eedeynayo in ay rasaas u adeegsadeen dad rayid ah oo rabshadaha qayb ka ahaa oo booliiska u gacan galay ayaa la soo warinayaa sidoo kale in kastoo tiradooda saxda ah aan la haynin dadweynaha dowladdooda ku kacsan ayaa adeegsanaya erayo ay ka mid yihiin ruuto waa in uu xafiiska ka tagaa waa keligii talis iyo kenya badbaado ayay u baahan tahay tiro hor leh oo shacab ah ayaa ku biiraya bannaanbaxyada ka socda kenya ee dowladda looga soo hor jeedo dhegeystayaal halkaa warkaasi uu idinkaga imaanaya waa radio jowhar shabeellaha dhexe hirshabeelle soomaaliya haatana wararka dibadda militariga israa'il ayaa si rasmi ah u shaaciyey in toddoba askari oo mid ka mid ah sarkaal sare uu ahaa ay dhinteen lix iyo toban kalena lagu dhaawacay weerar ay dagaalyahanada reer khaza ku qaadeen shalay magaalada khanyunis madaxweynaha israa'il ayaa waxa uu ku tilmaamay maanta maalin murugo leh uu kadib markii uu ogaaday geerida askarta lagu laayay dagaalada khanyunis wuxuu sheegay in xaaladda dhabtaa ee gaza ay tahay mid adag dagaaladuna ay yihiin kuwo culus culeyskaas oo ah mid aan la qaadan karin hogaamiyaha mucaaradka israa'il ayaa waxa uu sheegay in saaka ay tahay subax aad u adag oo soo wajahday shacabka israa'il kooxaha iska caabinta marinka khaza ayaa shalay fuliyey howlgal gaar ah oo ay ku beegsadeen ciidanka israa'il ee gardarada halkaas ku jooga iyagoo dagaal fool ka fool ah la galay dhegeystayaal war wixii dalka iyo dibadda inaga soo gaaray caawa ood kala socoteen radio jowhar waa naga intaa ciddii uu warkeena sheegana waxaad dib ugu daalacan kartaa barta aynu ku leenahay facebooka iyo weliba w w w dot radio jowhar dot net